waxaa marba marka ka dambeysa hoos u sii dhacaya adeegsiga luuqadda hooyo iyadoo ay soo tarayaan eraya qalaad oo laga soo minguuriyey luuqado kale sida carabiga iyo ingiriiska kuwaasoo ay bulshadu adeegsanayso taasoo meesha ka saaraysa adeegsiga kuwa soomaaliga asalka ah hoos u dhaca adeegsiga luuqadda hooyo ayaa loo sababeeyey isticmaalka baraha bulshada kuwaasoo inta ugu badan loo adeegsado magacyo iyo erayo qalaad waxayna taasi caqabad ku tahay jiritaanka afkeena hooyo haddaba qaar ka mid ah ardayda wax ka barta magaalada kismaayo ayaa sheegay in ay soo badanayaan isticmaalka luuqadaha qalaad waxayna ku baaqeen in kor loo qaado afkeena islamarkaana la yareeyo isticmaalka
waandhaway walaale magacay waa maxamed cabdinaa sar maxamed ka socda iskuulka ganaane kafaalo academy su-aashaada wadiisa hadii aan gudagalo see u arkaan ardayda soomaalia afka soomaaliya see u arkaan horta inaa barin la xuso aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waa arrin fiican waayihii ugu dambeysay sanadooyinka ugu dambeeya afkaana maxaa ku dhacayay magarasa nusqaas nusqaan badan oo hoos u dhac badanaa ka muuqday waxaa magaranaysa hoos usii ridaya luuqadaha badan ee kusoo badanaya sida ingiliishka carabiga oo kale haddii hadda macaa la dhaho hadda soomaalida dhexdeeda luuqadda carabiga maxaa la dhihi karaaba lamarko way noqona soo noqonaysaaba luuqadaasa hadda magaranaysa aada u jirta afka soomaaligana waxa ugu badan ee hadda bulshada dhexdeeda ku wada hadasho de ardada dhusha waa afka soomaaliga laakiin maxaa jira marka la wada hadlaya luuqado badan oo meesha arday magaranaysa qofka rabi inuu dhaho luuqada soomaaliga rabi inuu ku hadlo uu ku hadlayo luuqado kale oo kusoo dhexdarmaya hadda sida oo kale markuu rabo inuu dhaho wax iisoo dir oo kale muxuu ku leeyahy waxa iisoo mishangareeb ku leeyahay waxa iisoo shargareeb ku leeyahay waxa iisoo boosta gareeb ku leeyahay luuqadaha badan weliba anigu waxaan leeyahay magaranaysaa afka soomaaliga waxaa maanta caqabad ku ah oo aad magaranaysa usii leedaya waa social media oo social media inta ugu badan loo isticmaalayo erayo english ah ama carabi ah sida hadda carabi hadaa la xuso su-aalo maxaa laga su-aala macalimiinta waxay ku leeyihin su-aalo ma kasoo shaqaysay su-aaliga su-aalna waa carabi sidoo kale jawaabihii ma ka kaysay jawaabna ereyga jawaabna waa carabi arin waxaan dhihi lahaa afka soomaaliga inta ugu badan ha lagu dadaalo marka ardayda la barayo waxaana kordhiya marka la dhaho afka soomaaliga kor u qaadana waa kow waa dhanka waxbarashada ee macalimiinta labo dhanka saxaafadda afkaana soomaaliga marka koowaad ee hadda lahisoo hirgeliyey wixii ka qaatay kaalinta koowaad ka qaatay inuu afkaana soomaaliga koro kow maxay ahaayeen culammada laba maxaa waaye dhanka saxaafadda saddex maxay ahayd magarana bulshada oo dhanka macalimiinta ah sidoo kale magaranaysa dadka oo kale magaranaysa buu ahaa dadkii kor usoo qaaday waxaan leenahay afkana soomaaliga waayaan hadda ugu dambeysay yar hoos dhac weyn ayaa ku imaanaya waxaan leeyahay meesha afkaana kor looga soo qaadi karo waa kow waa dhanka suugaanta macalimiinta inay ardadooda ay afka soomaaliga si sax ula hadlaan oo ka daayaan luuqadahan kale ay kula hadlayaan marka laga soo tago dee luuqadaha kale in la bartina way wanaagsan tahay oo caalamka haddaba qofka aan luuqada luuqadaha aqoonin muxuu ka mid yahay qof indhexeran uu ka mid yahay inaad adoo luuqada markaad maadada u dhegeysid luuqada ay ku baxaysa si rasmi ina ugula hadashid markaad rabti inaad soomaali wax ugu sharaxdina luuqado kale oo qalaadna inaa u adeegsanin luuqadada soomaaliga si toos u adeegsatid intaas kusoo gabagabeynaya walaal magacay waa cabdullahi xuseen maxamed oo loo garan og yahay haddii aan u imaado su-aashaadii ahayd sidee u arkaan ardayda soomaaliyeed afka soomaaliga su-aashaasi waxaan uga jawaabi lahaa afkeena horta waa waxa koowaad ee marka aan hadal bilaabeynaba ku hadalno ereyga koowaad haddii aan soomaali nahay afkeena kasoo baxa ama caruurteena ay ku hadal bartaanba waa ereyga hooyo oo afkooda marka koowaadba kasoo baxa ereygaasina maaha luuqad kale ee waa luuqadeena soomaaliyeed